bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amiin fayla dhugun sidiyaal ah ka dhowaada qodobada warkan haminimo ee idaacadda warsangaanshenka doorkaron haminimaadanga ka kumida musharaxiinta ansurung xilka madaxtinimada soomaaliya weyba usgeega deeray magaalada dambaydhabo ee xarun goboleedka baaya maamulka degmada berdaal ee gobolka baaya oo isbedela ka sameeya xaylamilasuuse ka suganya guddoomiya gobolka baaya madaweynagii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed omar kinkooreydi ku hadalay muranka badda madaweynaha galmudug oo sheegay intii puntland iyo kubadda heliiskii gaalkacyo la kuwada saxiixday xildhibaan ku tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka taliyintay ciidamo gaara lijeeyay degmada cabudbaaqa faahfaahinaha ku baahayta qara xaggeeka kuliyay degmada kaaraang ee magaalada muqdisho akhbaaraadka binaanka dhugun sidayaal hamiidhamaadan idaacadda warsan sinhaytoyba ku mid aha obaamo oo walaaca ka muujiya intii sacuudiga la ka eeday weerarkii lamada kun iyo kowdii shiino oo baaday goobaha dad duufaan la kawaaye iyo weliba baankimuum oo sheegay intii magaalada xalab iyo ku daranta kawaanka hilibka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiin fayla dhugunsidayaal mar kale amiinamo khamiisa wujumaanaha galahayda taarigdan iyo ka eedanta labaatiyo sagaalka bilo sagaala sanadka lamada kun tumi litahana soo bahayana qodobadii warkeen hamiinnimaadana ka dhawaada yoogii oofisanga kokumida musharaxiinta ansurung xilka madaxtinimada soomaaliya oo bagye ka hadeeray magaalada tambaydhabo uusoona suwiinland ka dhawaaye faahfaahinta warkan way banin haya cabdulaahi nuur aadan jeceelow waxaa maanta magaalada baydhabo si weyn loogu soo dhaweeyey musharax jibriil ibraahim cabdulle oo dhowaan magaalada caasimadda ee muqdisho ku soo bandhigay inuu rabo qabashada kursiga madaxweyne ee dalka soomaaliya musharaxa waxaa soo dhoweyntiisa qayb weyn ka qaatay wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka iyo dhallinyarada diyaarad qaasa oo musharaxa ka keentay magaalada muqdisho markii ay soo gaartay garoonka diyaaradaha ee shaatigaduud international airport waxa uu jibriil ugu horeyn uu gacan qaaday mas-uuliyiintii soo dhoweyntiisa ka qayb qaatay isagoona markii dambe socod dheer ku dhex maray bulshadii u taagnayd saacado badan soo dhoweyntiisa waxaana wejigiisa laga dheehan karay sida uu ugu faraxsan yahay imaatinka magaalada baydhabo waxaa la ciyaarsiiyey mid ka mid ah ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee gobolladani intaa kadib jibriil ibraahim cabdulle waxa uu saxaafadda kula hadlay qaybta nasiinada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaana uu sheegay inuu safarkiisa qayb ka yahay safro uu ku tegi doono dhammaan gobollada dalka soomaaliya
sidaa la socotaan deegaanka koonfur galbeed waxa uu ka mid yahay deegaanada muddadii labaatankii sano u dambaysay aan ka ahaa dadkii ka soo shaqeeyey ha noqoto maamul dhisid ha noqoto kahortaga colaadaha ama dib u heshiisiin baa ballaaran ee aan deegaankan ka qabtay si qaasuu ku dhow yahay wadnahayga ugu yaallaa maantana shacabka deegaanka waxay ii muujiyeen dareenka ay ala qabaan iyo xiriirka naga dhexeeya inuu leegyahay waxaan rabaa maantay safarkan wuxuu ka mid yahay safarro aan doonayo in dalkoodhan aan ku kala bixiyo oo maalmaha soo socdo deegaana deegaanada dalka ka koobay aan ku tegi doono annaga oo doonayna inaan u sharaxno qorshaha aanu damacsannahay waddankan isbeddelka loogu samaynayo baydhaba u heshay fursaddii ugu horraysay inaan nimaadno maalmaha soo hor socdana barnaamijyaan qaban doonaa ujeeddaduna waxa ay tahay in shacabka guryahooda ugu tagno deegaanadooda ugu tagno ku sharaxno qaabka iyo howlwadeennada amba qaababka aan doonayno in waddanka isbeddel looga sameeyo shacabka soomaaliyeed waxay rabitaan ballaarana ka muuqdo rabitaankaas oo ah in isbeddel yimaado in waddankan hoggaan waafi ah loo helo iyadoo shacabku dhammaantood la siinayo fursad arkayaan dadka u tartamaya dumooyinka noocaan inay dadka hor fadhiistaan u sharxi karaan ajendahooda waa musharaxii u horeeyey ee raba qabashada kursiga madaxweynaha dalka soomaaliya oo soo gaara magaalada baydhabo waxaana intaa uu joogo magaalada baydhabo uu la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo ciidan mahadsanto cabdulaahi jecelow gudoomiye gobolka baaya weyba uuse booqasho karooge degmada berdaale ee gobolka baaya faahfaahinta warkan faysal dhaayo xuseen iyo ninhaya wafduhu uus hogaamiyow guddoomiyaha gobolka habaay cabdirashiid abdulaahi iyo weliba uusideeray degmada berdaal ee gobolka habaay safarka guddoomiyaha gobolka habaay ee weliba uusu ku warbiyey guddoomiyaha degmada berdaale weedow ali xasan walidu sheegay intay maalmo uusu kulamo gooni gooneeso lawaal dododoona bulshada qeebaja shalduwan
magaalada kasaadan xaalad looga hamayo dareeran waliba kumadaahu systemkii oo aragtay dawada ogaayay ninba koonfur galbeed dama degm oo sidii oo rasmaha dibaan doorada doorashadii la kordaayo dhawaatinka silfadaa dhamadaasay degmo degmo kumida dardaariya xirta armo oo maamul dhisadaasi handeeren isla markii handeerenba wayba armoodan hore ku gudgalan ilaa iyo hata kulama gooligooliyaya welan marka sidii aragtay konsol bilaan wulufaday gabriil wilba sidii aragtay gabaailadisa degin berdaalo walaalo eh aan wilba ilaahay markii jira walaayadinaya dooradi
gudoomiyaha oo hadal jeewadiyo weliba usu sheegay intii oo ka farahsiin shacabka ka nool degmada berdaale inta isbeddella ka sameeyay maamulka degmada berdaale ee gobolka habaay bulshada arantiyaada bulshada berdaale aad iyo ka faraxsanta ulmaada malaaqada ururka haweenka ururka dhalinyarada maamulka degmada hata ku jira dhammaantii wayba armoonku hata ilaahay markii jira degmada berdaale hawada dhawaayaan ciidanka faraxsanu malayo in walaqabada korkooy doonaan in dadka dhan waa ilaahay markii hadha
safarka guddoomiyaha ayaa weliba uuse hakeeday hilo degmada berdaale lan samayn doono maamul cusub uuse ku armayo degmada berdaale ee gobolka baay madaxweynagii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed yoweyba uuse ku hadalay muranka badda madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo markiinka horeyti ku hadalay dacwadan dhexayd soomaaliya kenya ee la xiriirta muranka badda sheekh shariif sheekh axmed yalla ka eeday dowladdiis intii mas-uulku eta murunka haddaan dhexay soomaali kenya taas oo la xiriirta anti xubno ku tirsan dowladdiis iyo saaxiixideen heliis is-afgarad haay oo dhexmari dowladda soomaali kenya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynagii hore ee soomaali iyo weybows arrintan laa ka eeday uuse ka sheegay intii eta waqti xasaasi e saasoo kalen usa muuqata tollaka siyaasadeeyahaya
maxaa dawladda ku khaldantoo memorandum of understanding aa la saxiixay weliba adkaseen ma aragta kadaabtana ku jirta ma waxaa ku jira bad la iibiyey ma waxaa ku jirta bad la bixiyey kuma jirto waxba dhan waa la siyaasa baddan oo hadda ani markaa imaanaya soo baxaysa oo dadka loo abaabulaya maxay tahay badda hadda lamaada qaata waa garad soo maha badda sheekadaada siyaasada waayo waa garad soo maha raisul wasaaraha idiin jawaabay wasiirkaa idiin jawaabay aniga dama u arkinba warqad ugu saxiixana ma arkin meel ugu saxiixana ma ogi waxna kama ogi hadday fiican tahay dadkaasaa iskale hadday xumaatana ayaga iskale firi mid ahbaa inaan kuu sheego horta badda sheekada hadda dacwada hadda waxay ku salaysanta laba kun iyo shan laba kun iyo sagaal ma aha memorandumkuna yani soomaalida xaq waxuu u siinaa inay awoodu leedahay maadaama wadahadalkii waa la galay labada dowladood waa galeen waa lagu heshii waayey soomaalida wuxuu xaq u siinaa qadiyadooda inay u wareejiyaan memorandumku wuxuu qayb ka yahay dacwadda maxkamadda in laga aqbay ma raacsan aniga in la saxiixa inay ficneed ma lihi laakiin waxaan isleeyahay maanta fursad kale ku jiri kar ku jiri kartoo ah maxkamaddu inay aqbasho dacwadda labada dawlad sababtay u aqbalaysa maxay tahay waxay ku heshiiyeen inay badda ka wada hadlaan wadahadalkii ay sameeyeen waa ku guulaysan waayeen xaq waxay ilada dawladda soomaalida inay waxawisho maxkamadda inay fahmaan jecla nuqdada kale oo siyaasiga waxaa waaye badaa la iibso kuma qorra meesha badaa laga tanaasulo kuma qorra waxaasoo dhan waa iska sheeka badan sheekh shariif sheekh axmed iyo inka dambayntii weyba uuse ku hadalay shirka maamul unsameyowka hiiraan ishabeellada dhexe weybanuuse dowladda federaalka ku codsaday maamul unsameyowka ka horantiya samaytay shirreed inheliisyawe oo lanqobda walgoradka lamada dhinay ee hiiraan ishabeellada dhexe
broces nabadeed maxaa dalkan konfalatiga ku jiray dhibaata ka jirta bilcagsiyaa dhacday dadkii waa la kala kaxeeyey siyaasaddaa la dhexgeliyey mugdiyaa kala dhex galay haddana waxaa jira isku day ayagoo sidaas u kala taga in dushooda lagu sameeyo maamul waxaan isleeyahay tanoo kale waxay ka dhacday galmudug ilaa haddana konfalaktiga ma dhammaanin marka aad fiirisid ahlusunna waljamaaca iyo maamulkii meesha laga dhisay marka ani waxaan dhihi lahaa dawladdu fursadaha siiso dadka deegaanka gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo hiiraan aan dhaho ha wada hadlaano hab nabadeed markay ku heshiiyaan kadib ha loo gudbo maamul dhisi waktiga harana aada uu yaryahay shirka maamul sameeyowka hiiraan i shabeellada dhexeeya waybaaya qaadatay muddo ku badan sagaal bilood waybana layska marwaysanyaa sidii lanqaybsada lahay xubno baarlamaanka iyoona hore wasaaradda arrimo guda qaybinyo sameyti iyo kubiyi diideen anta badan beelo degaas lamadaas gobol ee hiiraan i shabeellada dhexe faahfaahiniya weybagee kale ku helaayay qarax ku dhicay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho zakariya qaasi maxamed iyo warka muqdishoani ku darya wararka inaga soo gaarayo degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in qarax khasaare geystay uu ka dhacay suuq ku yaallo degmadaasi kaa oo lagu magacaabo suuqa xerka dheere qaraxan ayaa la sheegayaa in nuuciisa uu ahaa miinada dhulka lagu aaso waxaana lagu aasay goob maqaaxi ah oo halkaa ku taalo qaraxa ayaa bartilmaameedkiisa waxaa la sheegay in lala bartilmaameedsanaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo ka ag dhowaa agagaarka maqaaxidaasi goobjooga ku sugan ayaa idaacadda warsan xafiis wareedkeeda ay ku leedahay magaalada muqdisho waxa uu xaqiijiyey khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi inuu yahay in ay ku dhinteen laba dumar ahaa oo halkaa ku sugnaa sidoo kalena uu dhaawac ka soo gaaray saddex ruux oo halkaa ku sugnaa dhammaan dadkana waxay ahaayeen dadkii xoolaha halkaa ku iibinayey qaraxa kadib ayaa goobta waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya kuwa oo isugu jira nabad sugid iyo boolis ayagoona halkaa howlgalla ka sameeyey oo ku aadan baaritaanka qaraxa halkaa ka dhacay waa mahadsantaa waxaa khasaare laba habeenayaa ka dhimatay iyo saddex khasaaraha ka dhinteen odayaala ganacsato ee ahaayeen aamino dhulka lagu aaso aaminada beelka lagu aaso xoolihii naftarkood waxa waaye ikana khasaare uun xoola dhidhinteen xoola waxaa ka daraba nafta bini-aadanka hadda meesha lagu waamaana ha kuwa nabadsugida iyo booliska hadda hadda jooga dadku waa qaada ambalaasaa u imaada sida caada xoolaha lagu iibinayo ciidanka canshuurta qaadaan misleyde ha haatan waxaa degan suuqa la yidhaahdo xirka dheere oo ku yaala degmada kaaraan ee gobolka banaadir halkaa oo ah halkii uu qaraxa ka dhacay zakariya qaasim maxamed idaacadda warsan magaalada muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ee webos sheegay intii puntland iyo kubadda heliiskii gaalkacyada ka wada saxiixday zaare suleymaan iyo nin hayta qodobkan madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo shalay si degdeg ahankanagadi magaalada cadaado ee xarunta maamulka galmudug iyo way isku hadalay duqayntii ku dhiidii duleedka magaalada gaalkacyo waynuse sheegayyo aqbalo doonna in la xasuuqo shacabka galmudug waynu saas oo kale si kulul unku hadalay khasaaragii hadeeriya ciidamadii ku suganaayeen xarada ciidanka ee la duqeey waynuse tilmaamay intio ka dadaaleen sidilin la xisaabtama lahay dadkii ku dambeeyay duqayntii ku dhiidi duleedka magaalada gaalkacyo madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo maamulka puntland ka-eeda intii ku baxeen heshiiskii lamada dhinikashal saxiixideen magaalada gaalkacyo kaas oo iyo goobro ku haayeen dowladda dhexe iyo beela caalamka waxaad ogtihiin maalin bishii hore novembar sanadkii hore dagaaladii ka dhacay magaalada gaalkacyo heshiis ayaa lagu saxiixday oo dagaalada ay ku joogsadeen heshiiskaas oo dowladda dhexe soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka intaba ay ka soo shaqaysay waxaan runtii aad uga xunnahay heshiiskaas inuusan ilaa hadda dhaqangelin waxa uu ka dhaqangeli waayey iyo dhinacu ka dhaqangeli waayeen inay yihiin walaalaheen iyo deriskanaga reer puntland inuu ka dhaqangeli waayo oo diiday inay gogosha wada hadallada soo fadhiistaan diiday inay maaragtay nabadii la saxiixay halkaa laga sii ambaqaaday si loo helo degenaansho iyo xasilooni buuxda oo deegaankan ka ambaqaatay waxaa xaqiiqo ah dadka reer galmudug iyo dadka reer puntland waa dadka nabadda ugu baahida badan xildhibaan ku tirsan baarlamaanka soomaaliya bowse ka taliya inta ciidamo gaara la jeeyay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduuda xildhibaan nuur faarax jaamac oo ku mid ee xildhibaanada ku jeeda degmada caabudbaaq ee gobolka galgaduud way bowsi sheegahayeen ti degmada caabudbaaq anti xiligan iyo embaahanta ciidanse gaar ah oon sugayeen ammaanka caabudbaaq ikan gobolka way bowse xildhibaanka tilmaamay inti xiliyada qaar degmada caabudbaaq iyo ku dhiyayeen falal walyeelayow nabadgelyada kaasoo salka kahaya aanooyin qabiil waybanuusi dowlada federaalk soomaaliya maamulka galmudug i madaxda gobolkan kabaaqay intion surman sidii caabudwaaq lansheeni lahay ciidan federaal oo sugayan guud ahaan ammaanka caabudwaaqa meelaha qaarkood ayada oo waxba ka jeedin ayaa dowladdu intaasoo ciidana sii daysaa intaasoo qarasha ku bixisaa dowladda federaalka maamul goboleedka marka laga soo tago kaalintii ay ku lahayd way gartay kamana soo bixin waxaan runtii aada iyo aada uga xumahay aada iyo aada baan uga xumahay dowladda federaalka golaheeda wasiirada ra-iisul wasaaraheeda madaxweynaha haba yaraatee inaysan u soo jeedin in dhibaatada meesha ka taagan oo haba yaraatee gacan ka geystaan inaysan u soo jeedin meelo kaleeta iyo waxay meel aan waxba ka jirin oon dhibaata ka jirinna masquul lagu yahay ciidan la geynayo qaras fara badan lagu bixinayo taasu marka iyadu kama tirsana miyaa dalka kama tirsana uma baana miyaa in wax laga qabto xildhibaan nuur faarax iyo weyba uusaaso kale eedaanga jeedi ay dowladda federaalk soomaaliya soona ka eedaya antiyo ku gaabadi doorkii nabadgelyo ee ku haytay degmada caabudwaaqa
meelaha qaarkood iyada oo waxba ka jirinin ayaa dawladdu intaasoo ciidana sii geysaa intaasoo qarasha ku bixisaa dowladda federaalka maamul goboleedka marka laga soo tago kaalintii ay ku lahayd way gartay kamana soo bixin waxaan runtii aada iyo aada uga xumahay aada iyo aada baan uga xumahay dowladda federaalka golaheeda wasiirada ra-iisul wasaaraheeda madaxweynaha haba yaraatee inaysan u soo jeedin in dhibaatada meesha ka taagan oo haba yaraatee gacan ka geystaan inaysan u soo jeedin meelo kaleeta iyo waxay meel aan waxba ka jirin oon dhibaata ka jirinna masquul lagu yahay ciidan la geynayo qaras fara badan lagu bixinayo taasu marka iyadu kama tirsana miyaa dalka kama tirsana uma baana miyaa in wax laga qabto bilan gudaashe weyba degmada caabudwaagle kadelay ku dhawaad tuma ishan qof oon badan walgorodka degmadaasi oona weliya injarna dad lahanqa qoobadi dilalkaas ku dhiyaayaan meelaasa meel warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo anka yaraan soddon iyo lama qof oo lawaysanye iyo lakubaaday goobahaya dalka shino kureed malkii robing oo duufaanigeeda uusa sababintay dhuljoogshay eedan saray oo lama meelood uusa oo shal duwan kayaala iyo go-aanga tuulada sicen oo kayaala dalka shiino iyo kumide meelo sida wiinkan saamaytay roobkaas wiin oo wedaday duufaana iyo oona meelaaska burburan manato dhowre arrintaadna oo sababtay inti lawaayo labaatan iyo lix qofa sidii oo ka warama hayta warbaahinta dowladda ee dalkaasa muuqaal la kabaahiy wakaalada wararka ee dalkaasiyo muujiyay burburka dhismayaal badan waana laka aragay tuma ishan qof oo meelaslaa ku badbaadee ka dambayntiina maraykanka iyo kahanjabtiintiyo rojiasa dhammaan wada shaqaynta iyo la wadaagayaan rushiya marka lanfiri xaaladda siri baangimun xogayaga guud ee qaramada midoobay iyo xalab ka tilmaamay tokuxun kawaanka hilibka laka gooryow marka lanfiri ciyaalka iyo dadka iyo walba galabsana ee maalin kasta laka duqeeyo milasa maalmooga inta dambeeyay ciidamada bashaar al asad oo taageerayaan diyaarado ruushiya iyo dagaal weyn ka qaadeen bariga xalab waybaniyo ka dileena dad badan oo shacab hayeen aanasoo ku mid hayay dadka farakutiriska ee ka nool magaaladaas xalab warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkegi nangadhalanankii warkan dhaaf radio warsan dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsada koraan way banaan mahadnaga ee saabtay warkuwa kala qayb qaatay dhugunsadii alisina kama haasanteen dhugunsadow ku warkan haminama